bismillahi raxmaani raxiim dhageystayaasha qiimaha badan kusoo dhawaada barnaamijkeena maanta oo ku xusno maalinta caalamiga ah ee waayeelka oo sanad kasta loo qabto kowda oktoobar maalintani waxaa loo asteeyey in lagu xuso kaalinta waayeelka ku leeyihiin bulshada loona muujiyo baahida loo qabo in loo dhowro xuquuqdooda iyo sharafkooda qaramada midoobey ayaa kun sagaal boqol iyo sagaashankii u aqoonsatay maalintaani in waayeelka lagu sharfayo laguna wacyigelinayo bulshada oo dhan in waayeelku yihiin hanti iyo khibrad aan la ilaawi karin dunida maanta waxaa ku nool in ka badan siddeed boqol milyan oo qof oo waayeel ah waxaana la filayaa tiradooda in ay laba jibaaranto sannadaha soo socda soomaaliya gudaheeda waayeelka waa lafdhabarta dhaqanka iyo nabadeynta iyagoo ah odayaasha dhaqanka culimada iyo hooyooyinka bulshada hogaamiya hase yeeshee caqabado badan ayaa haysta waayeelka sida caafimaadka liita daryeel la-aan iyo in mararka qaar aan xuquuqdooda la tixgelinin waxaana laga maarmaan ah in bulshada soomaaliyeed iyo dowladuba ay si wadajir ah ugu istaagaan ilaalinta waayeelka aan ku xusuusino in waayeelku yihiin kayd aqoon iyo khibrad aan la bedeli karin haddaba aan si sharaf leh ugu daryeelno taladoodana aan ka faa'iidaysano bulshada soomaaliyeed waxaa looga baahan yahay in ay si dhab ah ugu qayb qaataan daryeelka iyo maamulka waayeelka sababtoo ah waayeelka waa tirdhexaadka dhaqanka iyo diinta waxyaabaha ugu muhiimsan ay tahay in bulshada soomaaliyeed ay sameyso haddaba bulshada soomaaliyeed waxaa looga baahan yahay inay ixtiraamaan waayeelka inay daryeelaan caafimaadkooda iyo nolol maalmeedkooda inay ka qaybgeliyaan go-aamada bulshada afar iyo tobankii diseembar kun sagaal boqol iyo sagaashankii golaha guud ee qaramada midoobay ayaa u codeeyey in la aas-aaso kowda oktoobar loona aqoonsado maalinta caalamiga ah ee waayeelka sida lagu soo diiwaangeliyey qaraarka afartan iyo shan islaash boqol iyo lix maalintaasi markii ugu horeysay waxaa loo dabaaldegay kowda oktoobar kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii xuska maalintan waxaa xoogga la saaraa ururada la shaqeeya waayeelka iyo barnaamijka qaramada midoobay ee la xiriira waayeelnimada sanad kasta kooda oktoobar dadka dunida dacaladeeda ku nool waxay u dabaaldegaan maalinta caalamiga ah ee waayeelka ee qaramada midoobay si loo wacyigeliyo fursadaha iyo caqabadaha ay la kulmaan bulshadasi gabowda bulshada sii gabowday islamarkaana loo kobciyo bulshada inteeda kale si ay ugu jawaabaan baahiyooyinka waayeelka haysta barnaamijkan waxaan ku wareysanay dhakhaatiir culimaadudiin ururada bulshada iyo sidoo kale mid ka mid ah dadka waayeelka ee ku dhaqan magaalada jowhar dayriye xuseen waxa uu ka mid yahay waayeelada ku dhaqan magaalada jowhar ee maamulka hirshabeelle waxaan wax ka weydiinay maalintani sida ay u arkaan iyo sidoo kale waxaan wax ka weydiiyey daryeelka ay bulshada ka helaan iyo ixtiraamka marka hore kusoo dhawow ee barnaamij gaar aan kaga hadleyno maalinta waayeelka adduunka maadaama aad ka mid tahay dadka da-da ee ku nool ee magaalada jowhar kusoo dhawow barnaamijka marka hore waan ku dhowahay idaacadda ismaaciil waan garta maadaama aad ka mid tahay ee waayeelada ku nool magaalada jowhar sidee ayaad u dareentaan in bulshada soomaaliyeed ay idiin tixgeliso waayeelnimadiina waxaan u aragnaa ama u dareenaa in bulshada soomaaliyeed ay noo texgeliso ama kordhiso daryeelidda diinta waafaqsan oo ixsaan kan ugu weyn ah waa gartay maxay yihiin dhibaatooyinka aad la kulantaan nolol maalmeedkiina dhibaatada waayeelka qaarkii uu la kulmo waa iyagoo aan wada helaynin cuntada waayeelka ku habbooneed maxaa talo aad siin lahaydeen dhallinyarada mustaqbalka waxaan talo siin lahaa dhallinta inay waalidkood daryeelkiisa iyo xanaanadiisa aad u adkeeyaan aadna ugu dadaalaan sidii diintaba na fartay cabdiraxmaan ibraahim xasan oo ah maamulka ururka yaba ayaan wax ka weydiinay sida ay maalintan u arkaan iyo daryeelka iyo qorshaha ugu degan in ay waayeelka daryeelaan ayna siyaan daryeel gooni ah si waayeelku uu noqdo mid dunida ka sharfan bismillahi marka hore kusoo dhawow cabdiraxmaan barnaamij gaaroon kaga hadleyno maalinta waayeelka adduunka wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaat waa ku dhowahay raadaya sanaay maasha allah maalintan waa waxay xusuusan iyo dhiirigelin u tahay kaalinta iyo qiimaha dadka waayeelka ah ee ay ku leeyihiin bulshadeena iyo sidoo kale sidoo kale baahida loo qabo in la ilaaliyo xuquuqdooda daryeelkooda iyo iyo sharafkooda
bal ka waran maxaa taageero ah oo ururkiina siiya waayeelka ku nool deegaanka
ururkeena wuxuu wuxuu waayeelka siiyaa taageerooyin kala duwan oo runtii aad iyo aad muhiim u ah noloshooda sida adeega caafimaad oo bilaash ah mararka qaar biyo nadiif ah iyo kaalmooyin dhaqaale si ay u daboolaan baahiyahooda maalinlaha baahiyahooda maalinlaha si ay u daboolaan ayuu ururkeena ka caawiyaa dadka waayeelada ma gartay ma jirtaa adeeg toos ah oo caafimaad oo aad si gaar ah u siisaan ama aad ugu talagasheen waayeelka haa adeega caafimaad oo gaar ah waa jiraan waxaan mararka qaar qaban qaabinaa adeeg caafimaad oo toos ah sida baaritaano caafimaad talaal iyo daawooyin lagula tacaalayo xanuuno badan oo waayeelka u badan sida dhiig karka iyo sonkorowga waa cudurada aadka u badan qofka markii da-da da-da ii sheeg shan iyo to da-da kontonka iyo kontii shan markuu dhaafo cudurada ugu badan ee hadda dadka waayeelada dhibaateeyo ama aan la tacaalno waa cudurka dhiig karka iyo cudurka sonkorta waxa loo yaqaano hypertension iyo diabetic marka waxawaaye wallaahi waayeelka waan siinaa kaalmooyin taageerada ugu badan ee aan siino ayaa kamid ah raashinka maxaa kamid ah biyaha mararka qaar guriga ku meel gaara mishalta gaar ahaan xiliyada abaaraha xiliyada ay jiraan fatahaadaha ama xaaladaha barakaca waa jiraan psychosocial support way jiraan waayeelka waxaan u qabanaa kulamo wacyigelina waa meel hoosugu keenaa oo waa wacyigelina talo bixin iyo taageero nafsi ahna si loo yareeyo go-doonka iyo culeysyada maskaxeed ee ay la kulmaan waa jiraan yes psychosocial supportigaasna waa u sameynaa aad iyo aad keena ma lahan xarumo waaweyn oo dadkaas waayeelada lagu daryeelo ururkeena ma lahan laakiin waxaan si dhow ula shaqeynaa xarumaha caafimaadka iyo bulshada si waayeelka loogu fududeeyo adeegyadan ka shaqeynaa maana hadda xarumo oo ururkeena si qaas ah mase gaara uu leeyahay oo dadkaasi lagu daryeelo ama lagu dabiyo qoysaska waxaan ugu shaqeynaa anagoo tababaro iyo wacyigelin siina qoysaska iyo bulshada si ay waayeelada ugu daryeelaan si sharaf leh iyadoo la xoojinayo xiriirka jiilka iyo waayeelka haddii bulshada wacyigelin fiican la siiyo dhanka daryeelka waayeelka ah runtii wax badan ayay u tareysaa dadka waayeelka ee la nool bulshada inteeda kalente ma jirtaa taageero aad siisaan waayeelka barakacay ama aan haysan cid kale oo u gurmata
waayeelka barakacay haa waa waan taageernaa sida hor u sheegnay waxaan siinaa way kumilagaara iyo taageero caafimaad cunto maadaama ay yihiin qeybta ugu nugul bulshada wax badan ay soo shaqeeyeen wax badan ay guriimo iyo iyo wax badan ay kusoo jireen marka maadaama bulsh- qeyb- bulshada qaybta nugula yihiin intaba waa- waa- waanu sameynaa Intee ma qorsheynaysaan ee wacyigelin ama tababaro bulshada loogu barayo sida loo daryeelo waayeelka Soomaaliyeed?
haa sanadka sanadkan iyo iyo kuwa dambaba waxaa waxaa qorsheysan eh, barnaamijyo bulshada aan ku barayno eh, qiimaha waayeelka iyo sida loogu adeegayo si ixtiraam iyo sharaf leh Eh, waxaan dhiirigelinaa waayeelka eh, si loogu daro eh, isheeg een, si loogu daro isheeg een, een, go- go-aan go-aan qaadashada bulshada in go-aanada bulshada si loogu faa'iideysto waxaa la siinaya fursad waxaa laga qeybgelinaya ama laga talogelinaya een, isheeg ee, ee, go-aan qaadashada bulshada Ma gartay ugu dambeyntii een maxaad baaq ah oo aad jeedinaysaan?
ururkeenna eh, wuxuu u oleeyaa in waayeelka loo sameeyo siyaasado iyo sharciyo si gaar ah u ilaalinaya xuquuqdooda iyadoo la hubinayo in aan la ilaabin baahiyahooda gaarka ah Eh, baaqaan eh, ugu dambeyn waxaan baaqaan u soo jeedinaynaa waxaan bulshada dowladda iyo hay-adaha kale eh, ugu baaqaynaa eh, in si wadajir ah loo ilaaliyo xuquuqda dadka waayeelka ah loo xoojiyo daryeelkooda iyo in waayeelku ku noolaadaan nolol sharaf leh oo caan ah, insha allah waxaan rajeynayaa baaqaan bulshada usoo jeedin iyo hay-adaha iyo dowladduba inay inay sheeg wax ka qabtaan eh, dadkan waayeeladahana dal gaara loo lahaado insha allah dhinaca kale doctor cabdimaalik waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta magaalada waxaana wax ka weydiinay dhibaatooyinka caafimaad ay la kulmaan waayeelka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada Jowhar.
Een, waan ku dhowahay waana mahadsan tahay Een, in la wacyigeliyo waayeelada soomaaliyeedna aa- aad ayay u wanaagsan tahay inkastoo aysan dadka badana aysan ka hadlin iyo dhakhaatiirtaba Een, cudurrada ugu badan ee ku dhaca waayeelka soomaaliyeed waxaa ka mid ah een, cudurrada wadnaha iyo xididada dhiigga sida hypertensionka ama cadaadiska dhiigga een, macaanka ama diabetiska oo wax loo yaqaan afka qalaad xanuunada lafta iyo kala goosyada cudurrada neefmareenka sida oo een, sidoo kaleeto sokorowga iyo xanuunyada een, kelyaha cimri dheerku een, waa wax alla baxsho wuxuuna noqon karaa nimco haddii uu la socdo nolol tayo leh laakiin haddii aysan jirin daryeel caafimaad oo joogto ah cunto nafaqo leh deegaanka oo nabad ah iyo xiriirka bulshada iyo qoyska oo xoogan haddii intaas ay jiraan qofka waayeelka waa markaasi waa Een, wallaahi waxaan kula talin lahaa in la sameeyo barnaamij gaar ah ee loogu talagalay waayeelka mobile clinic daryeel guri iyo wixii la mid ah Een, in la kordhiyo wacyigelinta bulshada iyo waayeelka laftooda in la bixiyo daryeel caafimaad oo bilaash ah ama raqiis ah oo ay waayeeladu loo qoondeeyo in la tababaro shaqaale caafimaad si ay u fahmaan daryeelka gaar ahaan waayeelka in laga shaqeeyo sur- sugnaanta daawooyinka iyo qalbyada caafimaadka Een, Dhinaca kale Maxamed Faarax Shiilow oo ka mid ah culimada magaalada Jowhar ayaan wax ka weydiinay waxa ay diinta Islaamka ah ay siisay in waayeelka la ixtiraamo. Waxaan sidoo kale weydiinay kaalin intee le'eg ayay siisay diinta Islaamka daryeelka waayeelka. Ee bismillah marka hore kusoo dhawow ee barnaamij gaar aan kaga hadlayno maalinta caalamiga ah ee waayeelka 1 Oktoobar sanad walba loo dabaaldego.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد آه، وان كده وهي برامج كا
ka waran ee ahmiyadda ay diinta islaamka siisay in la daryeelo ee waayeelka bal ka waran kaalinta qoyska uu ku leeyahay ee diinta islaamka in la daryeelo ama ixtiraam la siiyo رون أهانتي سؤاشاتي ويديسي وسؤال مضن اللي سويديو حيالي ويلكي إن الدريالو oo la ilaaliyo oo la maamuuso shareecada islaamka meel weyn ayay dhigtay kaalin weyn ayayna siisay waxaa ka mid ah awalan waxaa laga rabaa taqdiimu alcawn waalmusaacada والرعاية لهذا الشخص الكبير في السن أول حلقة ربا قفك إن ما أردت قرقار iyo kaalmayn inuu u hormariyo waricaaya iyo in la ilaaliyo lihada shakhsi alkabiir fi sin qofkaan weyn oo da-da ah oo waayeelka ah in la daryeelo oo loo kaalmeeyo oo la ilaaliyo oo la xanaaneeyo wadhalika liannahu waajibun diiniyun wa akhlaaqiyun arrinkaa waa arrin oo waajib ah in waayeelka la daryeelo oo la ilaaliyo oo la maamuuso waa arrin waajib ah oo diini ah oo akhlaaqi ah yatadamanu ixtiraam xuquuqi waducaa lah kaasoo marka uu kulunsanayo ixtiraam in la ixtiraamo xaqiisii in loo duceeyo sidaa daraaddeed ilaahay subxaanahu watacaala asigoo ka hadlayo markii waayeel ay noqdaan hooyadii aabbaha isagoo ka hadlaya nabiga sala allah calay wasalam markay duquwaan oy da ay noqdaan imaa yabluganna cindaka alkibara axaduhumaa falaa taqul lahumaa uffin walaa tanharumaa waqul lahumaa qowlan kariima waxaa ka cad meeshaas marka in waayeelada oo la daryeelo oo la xanaaneeyo oo la qadariyo la maamuuso maxaa yeelay waayeelada nabiga sala allahu calayhi wasalam waxyaabaha uu nagu booriyey ayay ka mid tahay in waayeelada baraka ay ku jirto in la daryeelo xatha nabiy sala allahu calay wasalama nabiga oo nagu booriya qaala wuxuu yiri nabiga albarakatu maca kaabirakum kuwiina waa weyn la jirkooda ee barakada ahaatay buu yiri nabiga sala calay wasalam haddana nabiga wuxuu noo sheegibo naga mid ma aha buu yiri nabiga naga mid ma aha qofaanan weyneynin midkaynaga weyn oo u naxariisanin midkaynaga yar qaala nabiy sala allahu calay wasalam wuxuu yiri laysa mina man lam yuuqir kabiirana wayarxam sagiirana buu yiri nabi sal lla alay salam qof aanan weyneynin midkaynaga weyn oo ixtiraamin oo ilaalinin oo maamuusin oo qadarinin naga mid ma ah buu yiri midkaynaga yarna aan u naxariisanin marka waayeelka in la daryeelo shareecada islaamka aad iyo aad ay noogu boorisay qiimo weyn ayay siisay darajo weyn ayay siisay waayeelkani in aad iyo aad loo ilaaliyo ayaa run ahaantii ayaa qiimo badan nacam sidee ee lagu wacyigelin karaa ee dhalinyarada hadda jirta si ay u daryeelaan waayeelka maadaama waayeelka u baahan yahay
run ahaantii su-aasha kalentaad i weydiisay waa su-aal oo ayadana mudan in laisweydiiyo maxaa yeelay kaalinta waayeelka oo qoyska uu ku leeyahay waa kaalin weyn maxaa yeelay qoyska lagu sheegayobo awalan meesha ay kasoo faracmeen waa dadka waayeelada oo waaweyn waa jiilan bacda jiil dadkan waaweynka aad arkaysid jiil baa kasii horeeyey baa kasii waaweynaa waa ayagana waa ma aragta waa jiilkii kale ayaga haddana hadday weynaadeen jiilkan kaleentoo qoyska ah ayagana sidoo kale ayay da u noqonayaan maanta markaad adiga ixtiraamto waayeelkii dadka waaweyn ayaa beri adigana lagu ixtiraamaya marka qoyska waayeelka kaalinta uu ku leeyahay waa meesha ay kasoo faracmeyn waa meesha ay kasoo barbaareen marka waxaa la rabaa maadaama meeshii oo laga soo faracmay ay yihiin oo qoyska kaalin weyn ay ku leeyihiin waxaa laga rabaa marka in la qadariyo in la maamuuso in loo gargaaro in loo naxariisto in garabkooda la istaago in la dareensiiyo in ay yihiin dad qiimeen iyo qadarin mudan shareecada islaamkana ay siisay in la dareensiiyaa la rabaa maxaa yeelay waayeelada ayaa qoyska ay kasoo faracmeen marka ayagii haddii la qadari waayo la qiimey waayo oo ilaahay subxaana watacaala nana amray inaan qadarino iska daayee hadal xun xataa in la yiraahdo ilaahay subxaana watacaala wa diiday markii weyn ay noqdaan ay da ay noqdaan hadal xun xataa in la yiraahdo uf in la yiraahdo waxyaabahaasoo dhan ilaahay subxaana watacaala wa diiday marka kaalin weyn ayay ku leeyihiin qoyska waayeelada waa meesha ay kasoo faracmeen mudan dhalinyarada waxaa lagu dhiirigeli karaa awalan inay helaan wacdi oo fara badan iyo waano inay helaan inay ka helaan wasaa'il iclaamka masaajidada culimmada inay ma aragta ay u istaagaan inay si diin ahaan ay u dareensiiyaan in la daryeelo waayeelada faa'iida laga helayo iyo qiimaha laga helayo maxaa yeelay nabiga sala allahu calay wasalam hadalkiisa waxaa ka mid ahaa barakada inay dadka waaweyn kala jirankooda ay ahaatay nabiga salallahu alay wasalam waa unagu booriibo wuxuu yidhi albarakatu maca kaabirakum ayuu yidhi nabiga salallahu alay wasalam haddana nabiga wuxuu yidhibo qofaanan midka inaga weyn aan weyneynin oo kuwa inaga yaryar aan u naxariisanin naga mid ma ah buu yidhi marka dhallinyarada waxay u baahan yihiin in wax loo sheego loo wacdiyo wasaali iclaamkii meel walbo oo laga sheego waayeelada iyo ma aragtaa in la garab istaago in la maamuuso in la qadariyo in ma aragtaa la xanaaneeyo in la daryeelo faa'iidada laga helayo markii loo sheego loo sharxo dhallinyarada run ahaantii waxay helayaan dhiirgelin ayay helayaan waayeeladiina daryeelay helayaan marka waanadii wacdigii baa yar marka in wacdigi la badiyo waanada la badiyo oo wacyigelinta ay ku badato dhegta dadka bulshada kadib ma aragtaa waxaa la helayaa xal oo wanaagsan oo waayeeladiina lagu daryeelo waan gartay bal ka waran waxyaalaha looga baahan yahay bulshada si ay daryeelka waayeelka ay u kordhiyaan
run ahaantii su-aasha kale intaati weydiisay waa su-aal ayadana run ahaantii mudan caqabadaha horta way iska fara badan yihiin wax hal fadhi iyo labo fadhi lagu soo koobi karo ma aha haddii aan wax ka tilmaanno caqabadaha waa waaweyn yihiin awal horta qofka waxaa la rabaa waayeelka oo ah waxaa la rabaa awalan in la ilaaliyo nadaafadiisii iyo ma aragta daryeelkiisii ayaa waxaa u baahan sabar ayaa waxaa u baahan qofka inuu og yahay waayeelka markii loo gargaaro inuu ilaahay subxaana watacaala uu gargaarayo marka caqabadaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah qofka haddii mar uu duqoobo oo da noqdo dadka way dhibsanayaan marka dadka ma oga marka qiimaha uu leeyahay waayeelkiioo la garab istaago loo gargaaro loo nusreeyo la hagaajiyo la daryeelo qiimaha ay leeyihiin oo laga helaayo iyo darajada lagu gaarayo ma oga hadday ogaa lahaayeen way darajey lahaayeen marka caqabadaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah qofkii waxaad arkaysaa asigoo da' ah ee dadka waaweyn ay leeyihiin marka waxyaabaha laga rabo waxaa ka mid ah awalan in umuuraha iyo arrimaha in awalan dhammaan in lagu bilaabo dadka waaweyn waxaa ka mid ah waxyaabaha laga rabo bulshada alxayaau min alkibar dadka waaweyn in laga xishoodo in la xishmeeyo xishmad ay leeyihiin qiimeyn ayay leeyihiin qadarin ayay leeyihiin mudnaan bay leeyihiin in laga xishoodo dadka waaweyn ayaa ma aragtaa laga rabaa bulshada waxyaabaha laga rabo waxaa ka mid ah alqiyaamu lilqaadim in loo khidmeeyo dadka waaweyn markii adigoo ma aragtaa dad waaweyn aada la kulanto waxaa la rabaa dadka waaweynka inaa qadariso waayeelada inaa qadariso inaa u khidmayso inaa u istaagto ayaa laga rabaa marka bulshada waxaa laga rabaa inay u istaagaan ay u khidmeeyaan oo wax kasto ay u baahan yihiin ay siiyaan dadka oo waayeelada oo waaweyn waxyaabaha laga rabo waxaa ka mid ah bulshada taqbiil yadul kabiir qof weyn qofka weyn in gacantiisii oo la shumiyo oo ma aragtaa oo la qadariyo si weyneynta oo la weyneynayo laana qofka da-da waayeelka ah waxaa la rabaa in la qadariyo in la maamuuso la weyneeyo markii salaanteed waxaa la rabaa gacantiisa inaa shumisid ixtiraam in ma aragtaa kursigii lagu fadhiisiiyo sidaa baa laga rabaa bulshada inay u ixtiraamaan iyo ma aragtaa mar walba umuurahoo dhan in ayaga dadka waaweynka lagu bilaabo ayaa laga rabaa ugu dambeyntii adigoo ka hadlaya afka culimada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqay magaalada jowhar ee maxaad ugu baaqisaa dhammaan ummadda ku nool magaalada jowhar maadaama maalinta ay ku beegan tahay kowda oktoobar maalinta loo dabaaldego waayeelka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqa magaalada jawaar maxaa uu baaqaadu yahay waxaan ku baaqayaa dhammaan qoysaska soomaaliyeed meesha ay kasoo faracmeen waa waayeelada weeyaan waayeelada in la daryeelo waayeelada in la hagaajiyo in loo sabro xilliga ay ku baahan yihiin waa xilliga ay waayeelo ay noqdaan marka waayeelada marka aynu baahan yihiin waa xilliga ay da ay noqdaan xilligaasaa la rabaa marka in laga faa'iideysto oo barakada oo nabiga sala allahu calayhi wasalam oo ku tilmaamay in ma aragta lagu faa'iideystaa la rabaa oo aada loo ixtiraamo oo bulshadan aad arkaysid asal ahaantooda waayeeladaas ay ka yimideen waxaa la rabaa marka waayeelada in la daryeelo waayeelada la xanaaneeyo waayeelada laga warhaayo ku dardaarminaya dhammaantaynaga anigoo nafteyda ka bilaabayo walaalaha kale naftoodane in waayeelada la daryeelo asalaamu calaykum ugu dambeyntii waxaan siinayaa agaasimaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ah ee dowlad goboleedka hirshabeelle muxudiin cali maxamuud kaasoon wax ka weydiinay waxay dowladda ka qabatay daryeelka xuquuqda waayeelka waxaan sidoo kale weydiinay inay jiraan barnaamijyo gaar ah oo lagu taageerayo
waa mahadsan tihiin dhammaan idaacadda iyo dhegeystayaashaba hirshabeelle ama dowladda hirshabeelle in la daryeelo waayeelka lana ilaaliyo xuquuqdooda wax weyn ayay ugu dhigantaa sababtoo ah waa maalin loo baahan yahay in la bogaadiyo waayeel soomaaliyeed meel kastoo joogana wuxuu mudan yahay in la daryeelo la ilaaliyo sababtoo ah wuxuu ka mid yahay birmigeedada sidoo kale dowladda hirshabeelle barnaamijyo gaar ah ee ugu talagashay way jiraan sida barnaamijka patientiga qofka markoo shaqada waayeelka uu ka noqdo ama ka duqoobo oo kale in xuquuqdiisa la ilaaliyo siyaasada kaga degan marka waa waa waa wax weyn waaye oo muhiim u ah in aabayaasheena ama waayeelada soomaaliyeed gaar ahaan deegaanada hirshabeelle ee waayeelada ku nool in la daryeelo waxaa lagu xoojin karaa in la ilaaliyo siyaasadda madaxweynaheena dowladda hirshabeelle cali cabdullahi xuseen cali guudlaabe oo kaga aadan in la daryeelo lana ilaaliyo lana xurmeeyo waayeelada taas ayaa lagu xoojin karaa in la dhaqangeliyo waana taas waa shaqada la wado oo qeyb ay ka tahay wasaaradda shaqada arrimaha bulshada ahaanna waxay kaga dhigan tahay in la daryeelo wax weyn sababtoo ah wasaaraddu waxay mas-uul ka tahay qof walba oo shaqeeyo hore usoo shaqeeyey in siyaasado hadda aan diyaarinayna qeyb ka tahay in la ilaaliyo qofka shaqada ka gaboobay ama patientiga aba oo patientka ah waa wax weyn ayayna kaga dhigan tahay wasaaradda shaqada arrimaha bulshada munaasabadan maalintan caalamiga ah oo aan ognahay in kun sagaal boqol iyo sagaashankii in la aasaasay loona dawaaldegay markii ugu horreysay kun sagaal boqol sagaashan iyo koodii bishii koowaad ee octoober kowda octoober dhegeystayaal guud ahaan intaas aan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka gaarka kaga hadlaynay maalinta caalamiga ah ee waayeelka adduunka anigoo xaliimo cali ibraahim a idinla soo codsiinayay tan intaa ku kulmi doono nabadgelyo